shalaytay fikirkii bay ahayd xilli ay dagaalyahano ka tirsan shabaab ay soo weerareen tuulada basuuba ee ku taalla bariga countiga laamo waxaana lagu soo waramayay in xilligaasi dagaalyahano boqol ka badan oo shabaab ka tirsan ay dadka guryaha ugu dhacayeen islamarkaana kasoo saarayeen muddo saacadii bal ku dhawaadna waxaa la sheegay inay halkaasi dadka ugu khudbaynayeen waan gartay jelani ma jirtaa markaasi intii ay meeshaasi tuulada ku sugnaayeen inay dadka waxyeelo gaarsiiyeen oo ay dhibaato halkaasi ka dhacday wax dhibaataa lama soo werin uma jirin marka laga reebo hanjabaad markaasi ay dadku hanjabayeen kuna hanjabayeen inaanay ciidamada ku wargelin imaanshahooda halkaas tir ahaan waxaad ii sheegtay inay gaarayaan boqol markaynu xisaab ahaan fiirinna waa tiro badan maxay aawa ciidamadii Kenya ee ku hareereysnaa degmooyinkaasi iyo tuulooyinkaasi maxaase awoodoodii ku dhacay oo aysan keenay inaan laga hortagin dadka intaa la eg ee kasoo baxaya jiqda ku yaala gobolka xeebta markii ay dacwada dhacday kadib ayaa waacaha amniga iyo sidoo kale wasaaradda gaashadhiga ciidamadeeda waxa ay sameeyeen roondo ama gaafurig ay ku sameynayeen halka ay mashaqadu ka dhacday ama weerarka ama ay ka geysteen arrintaasi waxaanay saraakiisha amniga ay sheegeen inay iminka xaqiijinayeen amniga sidoo kalena ay ku raadjoogaan raggii halkaasi yimid si ay nolosha ugu soo qabtaan waxaana ciidamada laga warhayaa inay kusii siqayeen ilaa iyo duuraleyda boni loo yaqaano ee ku yaala tauntigaasi si ay usoo qoqobtaan raggaasi wan gartay laakiin mar kale haddaan sidan u dhigo jelaniyow tirada boqol waa tiro badan waana wax la ogaan karo markay safar marayaan ama ay tuulo maraan raadkoodana la heli karo maxaa ka hortaagan oo dadka shacabkuna ay isweydiinayaan in ciidamadu intaysan tirada intaa leeg magaalooyinka iyo tuulooyinka ay soo gaarin inay ka hortagaan oo ay wax ka qabtaan xaaladaasi waad dareemi kartaa horta meeshu waxay ku dhowdahay xuduudda soomaaliya ayla leedahay waddankani kenya waana meel howd ah oo lais oran karo way ku dhuumaalaysan karaan amaba uma suuragelaysa inay ciidamada si fudud ay kusoo qabtaan amaba ay uga dabagalaan waxaa hore u dhici jirtay sidaan oo kale markay countigaasi deegaano ka tirsan ay kasoo weeraraan waxay dib ugu laaban jireen howdkaasi waxaana ciidamada horaan ay u sheegeen inay adeegsan doonaan diyaarado iyo wax alla waxa la quman si ay markaasi uga hortagaan dhibaatooyinka halkaasi ka dhacaya wan gartay bal waxyaabaha shacabka ay ugu hanjabeen marka laga tago inaysan ciidanka ku wargelin oo taasi dee boqol nin oo meel soo galay cid kasta ay arki karto maxaa kaloo ay dadka ugu hanjabeen waxay uga digeen inaanay isticmaalin gawaarida ciidamada ay leeyihiin waxaanay sheegeen inay iyagu dhibaato ku ahayn shacabka marka ay la hadlayeen balse ay beegsanayeen ciidamada keliya waxaana la arkayay xilligii ay dadku halkaasi ugu qudbeynaya iyagoo lolaya calanka oo lagu yiqiin shabaabka ee madowga ah sidoo kale waxa iyana la sheegayey in dadka halkaasi joogay ama khudbeynayay ay ahaayeen afar ruux keliya laba haween ahayd indhaha xirneed iyo laba kale rag ahaayeen iyaguna sidoo kale wejiga u doonaa balse dadka deegaanka waxa ay sheegeen labada ragga inay asal ahaan kasoo jeedeen asia mise carab sida markaasi iyaga ula muuqatay wan gartay ugu dambeyn jailani ma aha markii ugu horreysay ee maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay soo galaan magaalooyinka gobolka xeebta ee kenya hanjabada meesha ka soo jeediyaan ama dadka ay u goodiyaan dowladda kenya arrintan soo nonoqotay ma ujeeda adigu inay wax ka qaban doonto oo dee arrintaasi laga hortegi karo cabsida joogtada ee shacabka haysata runtii ma muddooyinkii hore ay dhibaato noocan kala dhici jireen iyo maanta marka laysu fardhigo waxaad moodaa maanta inay ay ka yara fiican yihiin ciidamada iyo weliba waxaha amniga dalkani kenya amniga aad bay ugu shuqloo yihiin ugu dadaalayaan siday u xaqiijinayaan haddana waa garan kartaa waddan rubca qarni ku dhawaad oo soomaaliya ah dirham la-ah dalkan dhibaatada ka jirto in wax weliba saameynta waddankaasi uu ku yeelan karo waddankani sidoo kalena dagaalyahada al-shabaab waxay mar weliba ku goodiyaa sida aa sheegtay amaba la wada ogsoon yahay inay beegsan doonaan ciidamada kenya kuwaasoo markaasi ay ay uga goli leeyihiin ay leeyihiin waa inay ciidamada dalkani kenya ee gudaha waddanka soomaaliya ka jira ay kasoo baxaan